بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jo biden oo sheegay in wax kulana uusan la yeelan doonin maxamed bin salmaan dhaxal sugaha dowladda daaquudka al sacuud marka ay ka wada qayb galaan shir ka dhici doona wadanka indunuusiya dowladda ruushka ayaa xayiraado kusoo rogtay in ka badan laba boqol oo muwaadin amerikaan ah inay galaan gudaha wadankaasi diyaarad laga leeyahay wadanka imaaraadka carabta kuna sii jeeda magaalada new york ayaa lagu amray inay ku laabato magaalada atenis ee wadanka griiga kadib markii looga shakeeyay arrimo amni darra awgeed shil diyaaradeed oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhacay mid ka mid ah gobolada dalka maraykanka dagaala culus ayaa dib uga qarxay inta badan gobolada dhaca bariga iyo koonfurta wadanka ukrein qodobadaasi wixii soo korreyaad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka dagaala culus ayaa laga soo sheegayaa bariga iyo koonfurta wadanka ukrein ciidamada xukuumadda kiyev ayaa isku dayaya inay la wareegaan gobollo muhiim ah oo ay horey u qabsadeen ciidamada ruushka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ukrein waxaa warbixintan kusoo koobaya walaalka xaaris dowladda ukrein ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay hub fara badan oo ay lahaayeen ciidamada ruushka ee isaga baxay gobolka kherson ee koonfurta waddankaasi kadib markii ay ogaadeen in hubkaasi aysan kala gudbi karin webiga denebro siday warka u dhigtay haweeney afhayeenad u ah hogaanka howlgallada militari ee waddanka ukrein ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay bannaanka soo dhigeen hub isugu jira taangiyo hubka culculus ee gantaalada iyo sahay ciidan oo looga tegay gobolka kherson iyadoo intaas ku dartay in ciidamadooda ay daabulanayaan hubkaasi si ay ugu adeegsadaan weerarada lidka ah ee ka dhanka ah ciidamada ruushka ilwareeda ku sugan xafiiska maamulka militariga gobolka kherson ayaa warbaahinta u sheegay in maamulka ukrein uu bilaabay howlgalka nabadda iyo xasiloonida ee mandiqadaasi halka howlaha zuulinta minooyinka iyo qarxida ay si toosa uga bilowdeen deegaanada iyo baadiyaha gobolkaasi sarkaal boolis ayaa sheegay in in ka badan laba boqol oo ciidamo lagu faafiyey deegaanada kherson si ay usii wadaan howlgallada baaritaanada ee minooyinka iyo soo bandhigista jaraa'imta ruushaanka sida warka u dhigay zelenski oo ah madaxweynaha ukrein ayaa sheegay in howlgallada uu ku tilmaamay nabad soo celinta ay bilowdeen islamarkaana ilaa hadda la soo saaray ku dhowaad laba kun oo minooyin ah waxaana uu dowladda ruushka ku eedeeyey burburinta qaar badan oo ka mid ah adeegyadii bulsho sida qalabka isgaarsiinta biyaha la cabo korontada iyo diiramaadka isla arrimaha xiriirka la leh koonfurta waddankaasi mar kale magaalooyin badan oo dhaca gobolada waddanka ukrein waxaa dib loogu soo celiyey jawiga feejignaanta xilli qalabka digniinta bixiya siyaadaha looga maqlayo sababo ku aadan marxaladda xigta qabsashadii ciidamada ukrein ee magaalada kherson oo aan la ogeyn iyo sidoo kale tallaabada ay qaadi doonto dowladda ruushka waxaa dadka waddankaasi lagu wargelinayaa inay ka feejignaadaan sida jawiga uu isku bedeli doono haddii ay bilowdaan duqeymo ka imaanaya dhanka ciidamada ruushka maadaama shakila gelinayo waxaa ka dambeeya kabixitaankii askarta muuska ee magaalada kherson walow weli ay jiraan dagaalo ka soconaya bariga waddanka ukrein sida uu sheegay afhayeenka ciidamada cirka ee ukrein waxaa dadka loogu baaqay inay ka feejignaadaan xaaladaha soo socda si gaar ah warar sheegaya inuu jiro diyaargarow ay sameynayaan ciidamada ruushka oo ku aadan duqeymo cirka ah iyo kuwa madafiicda si gaara waxyaabaha sii kordhinaya shakiga ku beeran mas-uuliyiinta ciidan ee ukrain waxaa ka mid ah hadalla uu jeediyey ku-xigeenka madaxa golaha amniga qaran ee ruushka ninka lagu magacaabo dimitri medvedev kaas oo sheegay in xukuumadda putin aysan weli hubkeeda si buuxda ugu adeegsan dagaalka ukrain warka ka soo yeeray ku-xigeenka madaxa golaha amniga qaran ee ruushka kuma koobna intaasoo keliya balse waxa uu sidoo kale tilmaamay in weli inta lagu guda jiro duulaanka waddanka ukrain aysan ciidamada moscow xaqiijin beegsiga xarumaha dowladeed iyo ahdaafta kale ee la filayey waana warkaas midka ka guuxaya maanka siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta yukrainiyiinta ah wax weliba waxa uu leeyahay waqti u gaar ah ayuu yidhi mas-uulkan ruushiyaanka ah isbedelada waqti xaadirkan ee xaaladda waddanka ukrain kuma koobna oo keliya gobolka kherson ee ay dhowaan gudaha u galeen ciidamada kiev magaalo madaxda iyo deegaanada kale ee ay ku sugnaayeen ciidamada moscow balse dhacdooyinka ugu ballaaran iyo iskahorimaadada ugu daran waxa ay ka socdaan deegaanada bari ee waddanka ukrain donetsk waa mid ka mid ah gobollada hoostaga gobolka ballaaran ee donbas waxa ay ciidamada gooni goosadka ee xiriirka la leh dowladda ruushka ku dhawaaqeen in ay horumaro dagaal ka wadaan hareeraha garoonka caalamiga ah ee donetsk islamarkaana ay ku dhow yihiin inay la wareegaan deegaanka baref mumaysk ee lagu tilmaami karo in uu dhufays u yahay ciidamada ukrain ee gacanta ku haya deegaanada dhaca waqooyi galbeed ee gobolkaasi dhanka kale taliska ciidamada ukrain ayaa xilli u ka hadlayey dagaalada ka socda furinta bari ee waddanka waxa uu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen iskudayo weeraro ah oo gaaraya ilaa siddeed weerar islamarkaana ku wajahnaa dhufaysyo ay ka dagaalamayaan askartooda kana mid ah goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee ku yaala gobolka donisk ayna ku jirto jihada baref mumaysk oo dagaale xoogan laga soo sheegayo dhanka gobolka loganisk oo ka tirsan gobolka donbas guddoomiyaha gobolkaasi ugu magacaaban ukrain ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dib ula wareegeen deegaano gaaraya ilaa kow iyo toban tan iyo wixii ka dambeeyey bishii sebtembar waxa uu tilmaamay in ciidamada ukrain ay horumaro ballaaran ka xaqiijinayaan furintaasi balse waxa uu sheegay in taqadumkaasi uu ku socdo si tartiib tartiib ah sabab uu ku aadan miinooyinka iyo qarxada ay beereen ciidamada ruushiyaanka dhanka kale afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushka ligor lukashenkof ayaa sheegayaa in ciidamadooda ay fashiliyeen weeraro ka dhan ahaa deegaano ay gacanta ku hayaan oo ku yaala gobolka loganisk islamarkaana ay khasaare xoogan gaarsiiyeen dagaalyahanada yukrainiyiinta waxa uu ninkan ruushaanka farta ku fiiqay in weeraro lagu soo qaaday deegaanada kale ah faladamirofka iyo kosimofka ay si adag ciidamada ruushka uga hortageen islamarkaana in ka badan boqol iyo lixdan askari oo yukrainiyiin ah dhimasho dhaawac ku noqdeen siduu hadalka u dhigay warka ninkan ayaa sidoo kale waxaa raacsanaa in dagaaladaasi lagu burburiyey lix taangi iyo sidoo kale sagaal isugu jira gaadiidka gaashaaman isla afhayeenkan u hadlay wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow ayaa sheegaya in ciidamada ruushaanka ay iska difaaceen weeraro ay soo qaadeen ciidanka ukrain kuwaasoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo karasno limoniski oo u dhow gobolka donisk waxa ay sheegeen in weerarada oo afar ahaa la fashiliyey lana dilay in ka badan boqol iyo sagaashan askari yukrainiyiin ah kadib dagaalo xoogan waxaana lagu burburiyey tiro fara badan oo gadiid ah sida hadalka u dhigay igor konoshenkof oo u hadlayey wasaaradda difaaca ee ruushka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها caalamul yoom ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan nuur cali warsamaab shayba aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan alfaatix bismi illaahi araxmaan araxiim aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uusan u qorshaysnayn inuu la kulmo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiya arabiya marka uu furmo shirka dalalka warshadaha ku horumaray ee g nty kaasoo ka dhacaya waddanka indoneesiya la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad jack sullivan ayaa sheegay in biden aysan u qorshaysnayn inuu la kulmo dhaxal suge maxamed bin salmaan salfian ayaa hadalkan u sheegay warfidiyeenka xilli uu biden ka soo baxayay shirka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano koob labaatan iyo toddobo oo ka socda waddanka masar biden ayaa la kulmay amiirka dhaxalsugaha sacuudiga bishii luulyo laakiin ururka obeg ee uu sacuudiga hogaamiyo ayaa bilo kadib jiray wax soo saarkii shidaalka arrinka ayaana dhabarjab ku noqotay dalal badan oo uu hogaanka u yahay maraykanka waana taa midda xumaysay xiriirka washington iyo riyaad wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay ka mamnuucday laba boqol oo qof oo maraykan ah inay soo galaan ruushka kuwaasoo ay ku jiraan saddex la dhalatay madaxweynaha maraykanka jo biden cunaqabatayntan ayaa jawaab u ah mid hore oo washington ay ku soo rogtay shakhsiyaad ruush ah waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka in shakhsiyaadka ay mamnuucday ay ku jiraan madaxweyne biden walaalihiisa kuwaasoo kale ah valeria biden ownis james barian biden iyo francois william biden waxaa sidoo kale ku jira liiska dadka cunaqabataynta la saaray xogayaha warfaafinta ee aqalka cad karina jina beyri tani ayaa imaanaysa xilli xaaladda labadan dal ay sii noqonayso mid aada u xun ayna marba marka ka dambaysa soo ifbaxayaan arrimo xasaasi ah oo iska horkeeni kara putin iyo biden diyaaradda ay leedahay shirkadda imaaratis oo ku socotay new york iyadoo ay saaran yihiin aadadyo fara badan ayaa lagu qasbay inay dib ugu laabato magaalada athnis ee caasimadda dalka griiga kadib markii digniin amni ay ka timid maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in xogta la siiyey diyaaradda ay la xiriirtay qof duun laga qabo oo ka mid ahaa dadkii saarnaa diyaaradda diyaaradda ayaa waxaa saarnaa qof oo rakaab ah iyo shaqaalaha waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradda soo ambabixiyey imaaraatis waxay xaqiijin kartaa in duulimaadka ikey ee athnes ilaa dubay ee bartamaha bisha nofembar dib loo dhigay ka hor intaysan kicin ayuu yidhi afhayeenka shirkadda duulimaadka imaaraatis ilaa ay hadda lama sheegin in la helay raggii la tuhunsanaa ee ay baadigoobaysay dowladda maraykanka iyo in kale waxaa dalka maraykanka ka dhacay shil diyaaradeed oo sababay khasaare xoogan sida ay sheegeen madaxda dowladdaas iyo warbaahinada maxalliga ah ee ka howlgala gudaha waddankaas laba diyaaradood oo hawada ku wada jiray ayaa isku dhacay xilli ay socdeen bandhig lagu xusayay dagaalkii labaad ee adduunka waxay ugu yeereen wuxuuna arrinkaa ka dhacay magaalada dallas ee dalkaasi maraykanka maamulka magaaladaas oo warfidayaanka la hadlay ayaa sheegay inay jiraan khasaare xoogan oo soo gaaray diyaaradaha balse aanan weli la ogeyn tirada rasmiga ee dadkii saarnaa labadaasi diyaaradood sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa lagu arkayey burburka labada diyaaradood oo aada u daran waxayna u muuqdeen inaysan ka badbaadin duuliyaashii iyo dadyoogii kale ee saarnaa diyaaradahaasi laakiin ciidamada ammaanka iyo kuwa baaritaanada ayaa sheegay inay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo arrinkan iyo inta ruux ee waxyeeladu ka soo gaartay intaa kadibna ay warbaahinta la soo wadaagi doonaan wixii soo kordha waa siday hadalka u dhigeen xubintii guuxa waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maxamed xasan alfaatix si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
caalamulyoom ayaad dhegeysanaysaan mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa baahisay filin maqal ee muuqaal ah oo laga soo duubay shirweynihii ay isugu yimideen golaha nuqabada soomaaliyeed kaas oo ay kaga hadlayeen xaaladda dalka soomaaliya شرق القرآن بالفجر الجديد قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى عز إلا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه أنت كذب waxaan rabaa marka ugu horeysa mar labaad inaan soo dhoweeyo martida sharafta leh nuqabada xudurkooda iyo kasoo qeybgalkooda ayadoo aan wada ognahay xaaladda uu maanta dalka marayo ayadoo safaro dhaadheer lasoo galay waxaan leenahay jazaakum ullahu khayra aljazaa gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada intaas kadib waxaan rabnaa inaan uga tacsiyeyno ummadda ku nool bariga afrika gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolkii uu ka soo jeeday gaar ahaan nuqabada halkan fadhida uu ka mid ahaa naqiibkeena imaamka ahaa oo ka mid ahaa dadka meeshan fadhiya tacsida guud aan jeedinaynay tacsidii jaahiliyadda ma aha laakiin maadaama dadkii uu ka mid ahaa ay meesha fadhiyaan oo dadkii lagu martiqaaday lagu soo martiqaaday meesha uu ka mid ahaa waxaan rabnay inaan u ducayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ehelkiisa isaga inuu ilaahay fardowso ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna ilaahay uu wanaajiyo bulshada uu xukumi jirayne inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gadaashiisa sii islaaxiyo annagana jidka uu ku socday yaan ku wada socnan inuu inuusan ilaahay naga leexin anagoo jidka alle subxaanahu wa tacaala ku toosan inuu ilaahayna oofsado imaamkeenan aan u ducayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fardowsa ka waraabiyo annagana inta noo dhiman annagoo ammaan iyo khayr haysana inuu ilaahay shirkeena noogu gabagabeeyo وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بيان shirweynaha golaha nuuqabada wilaayaadka islaamiga kun afar boqol afartan iyo afar iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda uu dalka marayo iyo gulufyada dagaaleed ka dhanka ah shareecada islaamka ee ay ku dhawaaqday kooxda cusub ee ay gaaladu soo dhoodhoobtay ayaa waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah yeesheen shirweyne ay uga arrinsanayaan xaaladaha soo kordhay iyo mowqifkooda ku aadan duulaanka lagu soo qaaday sharciga allah ee ay maanta ku naalloonayaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool koonfurta iyo bartimaha soomaaliya shirkan oo ah mid daba socday shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar ay yeesheen culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa ka soo qeyb galay lixdan oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ugu dambeyn shirweynahooda ka soo saareen qodobada soo socda kow wuxuu goluhu bogaadinayaa shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar u soo gabagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga waxayna si kalsooni iyo niyad sami ah u aqbaleen kuna qaateen fatwadii sharciga ahayd ee laga soo saaray kulankaas barakaysan labo wuxuu goluhu isku raacay in meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada wuxuuna aaminsan yahay goluhu inuu dagaalkaas yahay gardarro aan geed loogu soo gaban oo lagu soo weeraray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka saddex golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed iyagoo ku hadlaya magaca beelaha ay matalaan waxay caddaynayaan inay beri ka yihiin kooxda riddada ah iyo mooryaanta ku abtarsada beelahooda ee biiriyey safka gaalada iyo murtadiinta afar goluxu wuxuu qabaa'ilka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay naf iyo maal ku bixiyaan difaaca kitaabka allah oo ah midka uu dhiiggoodu ku kala badbaaday oo nabad iyo karaamana ku heleen shan wuxuu goluhu bogaadinayaa mowqifka ammaanan ee ay qabaa'ilada soomaaliyeed ka qaateen dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada lix wuxuu goluhu baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada cadowgu haysto waxaan leenahay allaah ka cabsada oo qabaa'ilada aada hormuudka ka tihiin ku hoggaamiya shareecada islaamka berina ka noqda murtadiinta iyo gaalada gumaysidoonka ah toddobo goluhu wuxuu baab u dirayaa qabaa'ilada ku kedsoomay ballanqaadyadii beenta ahaa ee xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku biiray dagaalka ka dhanka ah shareecada allaah kuwaasi waxaan leenahay weli waxaad haysataan fursad qaali ah ee allaah u toobadkeena kana joogsada dagaalka aad kula jirtaan diinta allaah siddeed wuxuu goluhu cod dheer ku caddaynayaa in uu ka soo horjeedo berina ka yahay colaadaha sokeeye ee gumaystaha saliibiga ah iyo maamulada gaalo raacyada ah ka horinayaan soomaaliya sagaal wuxuu goluhu mar kale caddaynayaa inuu ka soo horjeedo faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhaqaraysan ee uu gumaystaha saliibiga ah la damacsan yahay diinta dalka iyo dadkiisa toban wuxuu goluhu ka digayaa halista daroogada iyo maanduuriyaha sida xaddhaafka ah loo soo gelinayo waddanka ee laga soo dhoofinayo dibadda sida khamriga tubaakada qaadka xashiishka iyo waxa la midka ah kow iyo toban wuxuu goluhu ka digayaa fisqiga iyo fasahaadka faraha ka sii baxaya ee ka dhashay daroogada dalka la soo gelinayo wuxuuna ku baaqayaa in gacan bir ah lagu qabto dadka hormuudka u ah fasahaadka bulshada dhexdeeda lagu faafinayo sida sinada anshaxxumada iyo dhalanrogga laba iyo toban goluhu wuxuu dhallinyarada ciidanka u ah kooxda riddada ugu yeerayaa inay allaah u toobadkeenaan kana soo baxaan safka kooxda riddada ah ee ku daaban gaalada ku soo duushay waddanka taasoo xukunkeeda lagu caddeeyey fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar iyo kuwii ka horreeyey saddex iyo toban goluhu wuxuu culamaa usuuga ugu baaqayaa in allaah u toobadkeenaan hor istaaggiisana ay xasuustaan ummaddana aysan u gacangelinin gumaysiga horarka ku ah dalkooda iyo diintooda afar iyo toban goluhu wuxuu ku baaqayaa in si wada jir ah looga hortago dagaalka ba-an ee lagu curyaaminayo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed laguna boobayo hantidooda laguna burburinayo khayraadkooda iyo wax soo saarkooda shan iyo toban goluhu wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqayaa in naftooda iyo maalkooda ka difaacdaan dowlad ku-sheega aan diin iyo duunyo midna u dhowraynin lix iyo toban wuxuu goluhu ugu baaqayaa ganacsatada qaybaha bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab in la iskaga kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu haayo habsami u socodka suuqa xurta ah ee dalka dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qabaa'ilka aan matalno waxaan faraynaa in u diyaargaroobaan sidii aan nafteenna iyo maalkeenna uga difaacan lahayn kooxdan dhigmiiratada ah waana ka guulaysan doonaa biidni illaahi sida aan uga guulaysanay gumaystihii iyada ka horreeyey ugu dambayntii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay soo dhoweynayaan dadaalka xooggan ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku bixiyey sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa annagu haddii aan nahay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxaan dadka aan mas-uulka ka nahay iyo eheladeena ugu baaqaynaa in loo istaago sidii garab loogu noqon lahaa mujaahidiinta u halgamaya hirgelinta shareecada islaamka iyo burburinta maamulada dawaaqiida ah ee ka jira dalka waxaana ballan qaadaynaa inaan hor istaagi doono awood weliba oo isku dayda inay carqaladayso nabadda iyo xasalloonida lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما هذا دنيا الله سقناتي إلهي يسوع كان كيني حفلة قروح طبعا waxaan soo dhowaynaynaa oon si kal iyo laabla u soo dhowaynaynaa oonu si ilaahay raalli ka yahay usoo u soo dhowaynaynaa baaqii ka soo baxay iyo fad- fadwadii sharciga ahayd ee ka soo baxday culimmadii soomaaliyeed aad baanu u soo dhowaynaynaa waxaanan ballan qaadaynaa waxa la yaala wixii baaqaa ku qoraa sida ay tahay laxdadu intaynagu jirto inaannu u fulin inaannu ballan qaadaynaa ballanqaadkaana ilaahay ha nagu guuleeyo culimmadayga horraysaa sheegtee anoo afka golada nuqubada ku hadlaya waxaan u tacsidaynayaa oon dhammaanteen u tacsidaynaynaa imaamkeennii qaaliga ahaa ee tii alla u timid tacsi baan u diraynaa annagoo u raacinaynaa tacsiyadihii hore isagana waxaannu leenahay naxariistii janna alla ha siiyo dadkii uu ka tegay eenu ka midka nahayna samir yimaan allah naga siiyo intaa waxaan ku darayaa waxaan leenahay gaalada saliibigaa ee dalka yaga sida gardarradaa ugu soo duulay waxaannu leenahay ninkii dhoofku yimid bay geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhulkana islaamkaa iska leh guushana islaamkaa iska leh murtadiinta waxaannu leenahay war magacoodbe waad hoogteen waanad halaagsanteene war istaba qabta ilaahay u soo noqda kitaabkiinna u soo noqda hooyadiin iyo aabbihiin diintii lagu meheriyey u soo noqda farriin hore oo kuwan murtadiinta oo xunxunee naga soo hor jeeda hadda ka hor inuu u diray baan anna kuwan u dirayaa wuxuuna yidhi war haddii la kala diray sida deere iyo cawl rabbinimo duleeyaa cawar maxawla daristeen aygii doofisha lahaa daaha maxa uga rogateen dumarkii idiin dhexay dalla maxa uga yeesheen doofaarkaad qalaysaan soo kama diqootaan dulligii iyo cadaabkii maxaa kiin isugu daray durriyaddii iblaysiya maxaa daaduf idin qoray war soo darasho aakhira rabbi kama dabcaysaan xaqan aan daboolayn maxaa idinka soo daday xuralciinta diib kale war maxaa u dalaaqdeen durdurkii firdowsana dacni maxaa uga yeesheen durdurkii firdowsana dacni maxaa uga yeesheen dakharka iyo dumbaakada dacar hadda u malayseen dumbuq ninkaa lagu rin dalla'aanba ugu dhiman haddaan dunidu waarayn miyaad daa'imaysaan duqyaankii fircoon iyo awaydaarihii caad qaaruun dad iyo maal damug baa la siiyo sidii dalow wadeemeed dhulkaa dalam ka siiyo tacadiguu hamuud falay fa demdeme ku noqoyo daaqe iyo guray baa loogu dawgalay nabi nuux kuwii degay duufaan baan la tegey doonniduu samaysniyo dooshiibuu ka koray docoyaysigii luudiiftiisii la arag nimankii darrabin jiray rabbi wow darraado iyagoon digniin qabin malaa'iguu u diray dambaysiyaalo culus baa dusha lagala dhacay ilaahadoo kuwana dusha kala dhac قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى مشردا أو يبالي برصاص أو حديد قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد قل لمن يحسب أن أمة gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynaa caalamulyoom sidaasay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها